sida warbaahintaba aad ka maqlayseen dhibaato badan baa jirta madaxweynaha casoo aad u mahadsan wuxuu dhahay dhibaatada ka jirto abaaraha gobolka waqooyi bari iyo gobollada kale waa masiibo qaran aad baan ugu mahad celinaynaa waana wixii la filayay inay la suubiyo waxaan rabnaa abaarta baaxaddeeda horta weli dhowaanahan lama arkin tanoo kaloota marka dadkana waxaa wax lagu gaarsiin karaa inay guddi county walbaba steering committee loo hagaajiyo sabcountigana saasoo kaleeto loo hagaajiyo sifa wixii macaawino ahaa ee la bixiyey meeshii loola jeeday ay u tagto laba shay baa jira mid waa hadda waxaan deg deg ahee dhibaatada sidii looga hortegi lahaa waxaa kaloo loo baahan yahay mar walbaba way soo nonoqotaa abaarta gobolkan asalkeedaba in intii la fadhiisto qorshe la dego ka hortag la dego intervention wax la dhaho iyo resilience dadka la dhiso quwaddiisa masal xoolaha dadka u haysto iyo daaqa iyo biyaha iyo dhulka waa inay isu dheeli tiran yihiin dadka wuxuu u baahan yahay qorshe hadda madaxweynaha wuu mahadsan yahay waxan waa deg deg laakiin waxaan rabnaa in la hagaajiyo program the kenya wewant la dhaho kenyada aan rabno oo dadka xoolo dhaqadka ee lagu soo saaro ijtihaadyo waa jiraan dadka inkastoo uu dadka iska jecel yahay inuu dadka iska eedeeyo ijtihaadyo oo countiga waa jira countiyaha siday u kala fiican yihiinba laakiin waxaan rabnaa haddii ilaahay uu yidhaaho inay warka madaxweynaha uu ku hadlay reer dhaweydna wasiirka wamalwa wuu ku hadlay in xaalka hoose loo soo dedejiyo oo counti walbaba wixii lacaga dowladda weyn ay siini la qararo la hagaajiyo guddi gafnarka iyo county commissionaga ay guddoominayeen oo dadkii sidaa wax lagu gaarsiiyo wixii la hayana meeshoo isugu geeyo masel countiga iyo national governmentka brogramka inay isla wadaan haddii waxaan uu noqdo nin walow meeshaa rabta ku dhaqaaq wax macno oy keeni ma leh dadkana waxaa uun wax gaari ma leh annaga ma rabno in mar walbaba intaasoo bilyan baa lagu kharash gareeyey xoolodhaqadka la dhaho wax gaarayna aan jirin waxaa taas looga hortegi karaa in guddi la hagaajiyo madaxweynaha aad buu u mahadsan yahay ilaahay waxaan ka baryaynaa hadda waanba ku dhownahay wakhtigii roobka laakiin roobka naftiisa hadduu do-o xoolihii oon quwad lahayn dadkii oon quwad lahayn roobka markuu da-a kabacdi yaaba u baahanba macaawinada loo baahan yahay marka macaawinada hadda haddii bisha sagaalaad aan ku jirno hadduu roob do-o bisha sagaalaad bisha tobnaad oo dhan waxaa loo baahanayaa macaawina ilaa bisha koob iyo tobnaad qaarkeed marka waxaan hadalka kusoo koobi dadka aan dooranaya madaxda noo eh ilaahay baa noogu dhiibay ammaanada waa ammaana madaxnimada waa ammaano ammaanada waxaa la raba ilaahay wuu kula xisaabtami dadka waxaan rabnaa iyadoon la is eedaynayn oo aan ka baxnay wixii soomaalida fara isku taagga ahaa ee hataa dowladdii soomaaliya ay ka socon la'dahay dadka madaxda noo eh inaan isla fadhiisanno tashanno annagoo isku mid ah sidii un u habboon wax loo qabto waxaan rabnaa hadda waxa degdegta ee waxaa weeye wax la dhaho oftek xoolaha inna laga gato oo kinyamid iyadaa hays warsadaa hagaajin kartaa conbife in xoolaha ay gataan oo countiga la arkaba xoolaha ay ka gataan oftek yacni xoolaha oo annagana laga gato oo kinyamid intay gadato ay sii hagaajiso